waxaan idinkugu wacay sidaad la socotaanba maxkamadda raacafaanka nyeri waxaa ka soo baxay go'aan ah in ay stay ordergii aan ka codsannay ayana siinin oo ay diiday stay ordergana wuxuu ku imaaday taarikh sixteen february markii high courtka governorganii hore maxamed cabdi ay soo celisay oo ay dhahday sidii loo bixiyey waxay ahayd si sharci darro ah marka sidaa daraaddeeda maadaama stay orderna la siinin wakhtigii aan haysanay oo the limited stay order labaatan iyo kowga beri ahaana uu dhammaanayo waxaan rabaa in aan idiin sheego maadaama ay tahay waddankani waddan oo dimuqraatiya uu yahay wadi waddan oo sharciga ka shaqeeya uu yahay maadaama maxkamaddii ay go'aamisay taarikh sixteen february inuu governorgeeni hore uu kusoo noqdo xafiiska in anigoo ahaa governor laga bilaabo siddeed iyo tobanka may si sharcina ku imaaday si sharci inaan ooga baxayo maadaama maxkamaddii ay stay order i siinin governorgeeni horena uusan u baahneen in uu xafiiskani xoog ku jebiyo oo isagoo staafkiisii ee hadda ila wada joogo dhammaan ay maaragtay soo dhoweynayaan oo xafiiskiisii tartiibto kusoo laabto keeskii abiilkii wuu jiraa laakiin waa arin aan ka tashani doono in hor uu usii soconayo in kale laakiin staygi maadaama aanan la helin walaalkeenna governorgeeni hore xafiiska ayuu imaanaya as the governor of wajia marka intaan idinkugu wacay intaas ayay ahayd waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii uu hogaaminayo county secretary-ga iyo walaalkeena hashim ay hogaaminayaan oo dhowrka biloodeen joogay xafiiska si wanaagsan ila shaqeeyey aad iyo aad baan ayaan ugu mahadnaqayaa waxaanan ka filayaa sidii iyo si la mid ah inay walaalkeenna maxamed cabdi na ay ula shaqayni doonaan